halka taayib al ikhbaariya ayaa soo bandhigtay qaybta labiyo tobnaad mashruuca seka qaybinta ee sanadka kun afar boqol afartan lixdii jiriga ee xoolaha waxaana muuqaalkan si gaara loogu soo bandhigayaa seka qaybinta laga sameeyey wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe gaar ahaan degmada bu-aale waxaana muuqaalka lagu arkayaa geel tiro badan oo la siinayay dadkay ku waajibtay sekada ay ka mid yihiin fuuqarada iyo masaakiinta waxaana goobta lagu qaybinaya sekada kasoo muuqanaya dad badan oo ka mid ah dad jowga la siinaya sekada muuqaalkan oo soconaya qadar sagaal daqiiqa iyo libdhiqsi ayaana lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha looga qeybiya degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe intaa kadib waxaa bilaabanaysa qaybinta sekada xoolaha iyadoona lagu dhawaaqaya magacyada dadka la siinaya sekada ee ku jira diiwaanka waxaana yeedhinaya magacyada mid ka mid ah ragga qaybinaya sekada xoolaha magaca ugu horeeyo waxaa la dhahaa cabdiraxmaan maxamed xasan kan ku xigo waxaa la dhahaa seynab ciise cumar caasha maxamed axmed qaar ka mida dadkii la siinayay xoolaha ayaana u waramay kanaalka wararkii alkataa'ib waxayna ka warbixiyeen xoolihii la siiyey iyagoona cabiray dareenkooda una duceeyey dadkii laga soo qaaday xoolaha iyo weliba raggii soo gaarsiiyey magaceyga waxaa la yihahdaa cusmaan yuusuf cali deegaanka buaale hadda waxaan joognaa meesha sakaabaadka lagu bixinaayo ana maanta waxaa igu soo aaday qaalingeela igu soo aaday ilaahay inaad mujaahidiinta kor ilaahay inas u qaado oo garko ilaahay asgala filistiin ilaahay ina guul asiya yuhuud ilaahay asjibiyo waa faadimo xasan cali deegaankayguna waa deegaanka bu'aale waxaa la isiiyey oo ilaahay isiiyey neef geel ah suma gadaalna waxaa isiiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan ugu ducaynayaa ilaahay inuu gaalada ka jebiyo haddee sakadana siday ahayd baa ilaahay uqaybiyo u qaybiyeen marka waxaa weye ilaahay khayr ha siiyo magacayga cabdirsaaq xasan maxamed waay waxaan deganaya degmada bu'aale waxaa maantana la siiyey geel xarakatul shabaab mujaahidiin baana siisay ilaahay baa ku mahadsan gaaladana allaha jebiyo maanta waxaan taagannahay meesha farxad weyn baan taagannahay maanta si kastaba kanaalka wararkii alkataib ayaa wuxuu muddooyinkii dambe baahinayey muuqaala taxanaa oo lagu soo bandhigayo mashruuca seka qaybinta xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriga iyadoona sekada laga qaybinaya inta badan deegaanada iyo degmooyinka wilaayaadka islaamiga ay gacanta ku hayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab